fiican
wasiir socdaalka ku tagteen iyo wasiirka qorsheynta iyo wasiirka waxbarashada iyo wasiiro kale iyo baarlamaankooda la socdaan gobolkaasi sanaad iyo gobolka sool labadaba maxaa ujeedada safarkiinu ahayd maxaase kala soo fulanteen maxaase jeceshahay ummadda soomaaliyeed ee caawa golaha nineteen sixty kaa dhegeysanaysa inaad u sheegto
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamatiin dhammaan golaha iyo ibraahim xasan wadaad haddaan soo koobo shaqo aada badan waa ii taalla waxaan ka raaligelinayaa waktiga aada igu yar nafarku wuxuu yahay saddex adigu muddo hadda laga joogo bil aan waxaan aadnay golihii madasha qaranka anigoo la socday waktiguu hogaaminaya madaxweynuhu madaxweynaha puntland waxaan hoogaa kula kulannay wax nasiib wanaag cabdi ninka la yidhaahdo jamaal maxamed xasan jamaal marka waxaanu ka dhaadhicnay inuu noogu yimaado noso nasoo booqdo puntland noogu yimaado gaar ahaan xooga hoose aniga isaga isdhaafsanay in wadanku u baahan yahay mashaariicda wadanka soomaaliya loogu deeqo qayb inaanu ka nahay wadanka taana aanu doonayno in lagu soo booqdo intaa waa naga aqbalay finally waa noo yimi magaalada garow noogu yimi dabeeto waxaan u kaxeeyey dhulkii ilaa waxaanu geynay magaalada baran waxaan kusoo noqonay magaalada dhahar iyo inta udhaxaysa oo nawaaxiga ah tuulooyinka yaryar kuwa waaweyn waxaanu ka bilownay safarka magaalada garowe waxaan ku xejinay qardho wadada dheer oonu marray waxaanu gaarnay magaalada la yidhaha calabaahir halkaasoo aanu lu ku maray meesha wadada laamiga ay ka bilaabmayso wadada laamiga ah ee isku xiri doonta haddii alla qadaro magaalada aldaahir ilaa iyo baran ana kasii qorshuhuna yahay in la gaarsiiyo magaalada ceergaabo iyo tuulooyinka marka aanu sii maray oo ay kamid yihiin cawsane iyo wadigale iyo magaalada qaad la yidhaahdo intaba dadweyne aada u fara badan baa nagu soo dhaweeyey warbixinta uu bixinayay wasiirku oo ahayd inuu ballanqaad u sameeyo deegaanka sanaag ee uu isagu kasoo jeedo highland iyo sanaag gaar ahaan guud ahaana puntland fenada waxaanu gaarnay magaalada la yidhaahdo qaran halkaasoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey inuu kula kulanay waxgaradka suldaankii uu ahaa guud ee wasangeli inuu kula kulanay dowladda xubnaha ka tirsan puntland dadweyne aada u fara badan runtii waxay ahayd excitement arrin aada iyo aada u wanaagsan shacab baahi u qaba inay u yimaadaan dadka madaxda waxay halkaas way ka xaqiijiyeen inaan weligoodba wax dowlad ka socda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya inaanu iman lacag soo dhigin taas oo runtii ahayd arrin aada iyo aada u xun in dadka dadka matala aanay u tegin arrintaas waxaa daba socotay in xaqaaida xaqaa'iqa foosha xun ee lagu hayo muxuu ahaa dhulka deegaanka la yidhaahdo highlandia sanaag ee laga dhaadhiciyo adduunka oo ah inuu yahay disputed area meel isku meel isku haysto oo ah gaariwa inaanu ka jirin waxba oo ay been tahay taana mar horaan uu xaqiijino waa tii markii horeba waagii doorashooyinka waa kan aniguba tegey muxuu ahaa oon dhulkeena maray intaasoo dhan tana xoojin kasii xoog weyn bay u ahayd hadda waxaan filayaa dhulkeena inay leeyihiin dadkii u dhashay waa gartay aynay yeelan doonaan weligoodna haysan doonaan wasiir waxaa jira mashaariic wasiirku ballan qaaday sida wadada oo kale dhaqaalaheeda taa dadka waa loo sheegay balse maxaa mashaariic oo kale oo puntland uu laga fulinayaa ama goboladaas laga fulinayaa soomaalida sidaa guud ahaan golaha nineteen sixty ku jirta ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay balado u ogaadaan waxa dawladda ugu tala gashay inay dhulkaasi ka qabato maadaama aan wakti dheer waxba laga qaban
sidaad la socotaan dhammaantiin dowladda soomaaliya actually waxa ay waxa aada iyo aada u caawiya international community dhaqaale ma lihin inagu as soomaali waxaanu nahay waddan kasoo kabanaya dagaalo aada u dhaadheer taasi waxay keentay marka in international community ay gacanta ku qabato oo ay fangarayso mashaariicda horumarineed guud ahaan soomaaliya waxaa jira dhammaan gobolada soomaaliya ka kooban tahay in mashaariicdaasi ay siyaabo kala duwan u gaadho puntland guud ahaan waxaanu cabashooyin badan gudbinaa dowladda dhexe oo ah in falkaasi aanu si equal u gaarin muxuu ahaa meesha albaabka oo laga soo galo oo deeqahaasi ay soo gaarayaennaba uu yahay ay tahay wasaaradda uu jamaal joogo taasina nasiib aan u yeelanay inaanu nahay meel uu yahay jamaal yahay in kasoo sheeda puntland gaar ahaan gobolada uu safarku mariyay wuxuu maray actually ugu yaraan lix gobol oo ay kamid yihiin hadda sool waa tagnay oo qayb kamida buurawada baan tagnay jarawan jarawan kusoo noqonay oo magaala karkaar baanu tagnay meesha yidhaahdo bari oo ay ka tirsan carmo iyo magaala la yidhaahdo ee aldaahir sanagii haylaan intaas oo dhan waxaan u sheegayna dadka oo u sheegaya isagu inay waxay xaquuq u leeyihiin ay helayaan horumarinada dadku abaaraa ka jira dhulkeenna waa dhul iska oomana ah dadku waxay baahidooda inta ugu badan ay tahay waa primaryga waxa oo biyaha ah oo biyaha la cabo in ay ceelal helaan taasna ballanqaad buu sameeyey wadooyinka uu ballan qaaday waxaa kamid a magaalada la yidhaahdo sherby ilaa dhahar iyo dhamaystirka inta ka dhiman laamiga isku xiri doona oo sadar jayga ah aldaahir ilaa iyo baran jaamacaddii baanu tagnay isbitaalkii baanu tagnay jaamacadda ka dhisan baran oo aada moodo weli inay tahay qabyo biyo la-aan awgeed aan loo furi karin ceel buu u ballan qaaday meesha laga dhisi doono sida ugu dhaqsaha badan waxaa ku xigay jeelka magaalada baran ku yaalo isaguna gidaad keliya ah taasna waa u ballan qaaday kolley de waa future waana nin inoo yimi oo dadka ah ballanqaadkiisana waa uu sameeyey intaa kadib dhakhtarkii ama isbitaalkii baanu tagnay wuu ku horgalay sida xaaladuhiisu yihiin magaalada dhahar oo aanu iyaduna nimi wakti duhura labadii duhurnimo intaa in la-eg ceelasha biyaha ayaa dadku aada iyo aada ugu baahi qabaan oo matoorkii halkaa ka jiri jiray biyihii uu soo saari jiray ka yar hadda uu soo saaro meesha la yidhaahdo cingalool iyo waxaa nooga yimi dad fara badan magaalada baraagaha qol iyo buraan intaba dhahar baanu kula kulanay dhammaantoodna wixii iyo cabashooyinka iyo baahiyaha ay qabaan iyagoo qoraal ah ayay u gudbisteen waana u ballan qaaday insha allahna waa filaynaa in arrimahaas ay wax ka fulaan wasiir waxaa jira madaxweyne dhawaan kusoo booqan doono magaalada garoowe haddana saaka diyaar garowgiisi ku jirta adiga laftigaadu waqtiga hadda aan kula hadlayo waxaa laga sugayaa bal dawladdu ay soo kordhiso maadaama madaxweyne soo socdo puntland maxay ka rajaynaysaa dowladda dhexe adoo maanta
madaxweynuhu wuxuu madaxweyne u yahay wadanka oo dhan way ahayd muddo ka hor inuu noo yimaado runtii waa uu naga soo baahay hadda waa kolley waa imanaya beriya markaa dambe hadda ayaa la filayaa inuu yimaado waxaa laga hadlayaa inuu bal isaguna hortiisa ka arko mashaariicda wan wanaagsan ee ka socda gobolka waxyaabaha baahiyaha ah ee ka jira muxuu ahaa dowladda puntland taasoo airbort uu kamid yahay airbortka cusub garowe international airbort hadda la furayo muxuu ahaa faraha laga qaaday kaasoo sahli doona isu socodkii dadka reer puntland iyo guud ahaan soomaalida taasna uu xarig ka jiri doono haddii aan la idmo qofkii de wuxuu yahay inuu maro dhammaan puntland gobolada puntland oo dhan isla specially ilaa boosaasu gaaro dargaalka ay ku noqdo halkaas oo ay ka jiraan shir wada heshiisiin ah muxuu ahaa magaalada gaalkacyo looga furay muxuu ahaa dadka deegaankaas waxaanu filaynaa madaxweynuhu inuu dareemo shacab soomaaliyeed oo jecel dowladooda iyo qaabkii ay intaa waxaan ugu dar ku dari lahaa inay iga soo dhaafay oo xaaladaha ay ka jira amni daro ay ka jira buuraheena calmadow oo aada moodo inay kusoo qolqolayaan qolyaha nabadiidka ah taas laftirkeeduna warbixinada la siin doono inkastoo uu ogyahay ayay ku jirtaa waa mahadsantiin aada iyo aad baan kuu salaamaya oo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland dawlad cabdillaahi yuusuf aada iyo aad baan kuu salaamayaa waa golaha nineteen sixty aada iyo aad baan kuu salaamaya waktigaa aada na siisay adigoo weliba hawl ku jira macasharaana taankii waa mahadsan tahay
آه، تركي فرد ما تنسي ما أخذ